alwaali marka hore waxaan ku leenahay soo dhowow assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay ugu horreyn waxaad inooga warantaa maanta maxaa ka dhacay shabeellaha dhexe alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta waxaa ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaaladii asliga ahayd oo joogday meel ka mida walaayada tuulo la yidhaahdo han sheikh oo u dhow beeryi balcad saldhig weyn ay ku lahaayeen gaaladaas ay meesha ku samaysteen ayaa maanta ka rabteen bifadli illaahi waraxmatihi wa karamih ayagoo cabsi badan muddadan ku joogay bacda nasrigii weynaa allah subxaanahu watacaala guud ahaana siiyey muslimiinta siiyey khaasatan dadka muslimiinta walaayada shabeellada dhexe siiyey ulees ayay qabeen cabsi fara badan ay ku joogeen argagax fara badan ay ku joogeen is ururis fara badan ay ku joogeen alxamdulilah maanta ayaa allah subxaanah watacaala noo suurageliyey inay ka rartaan saldhiggii weynaa ay ku lahaayeen han sheikh deegaankan marka han sheekh halkee buu ku yaallaa haddaad tilmaan kooban ka bixiso jazaaka allahu khayran han sheikh waa tuulo wan- tuulo weyn oo u dhexaysa magaalada weyn balcad iyo gololey daawud tuulo la yidhaahdo oo balcad isla balcad hoos tagta intaasa udhexaysa waddadaas dhexdeeda waaye waddadaas ayay xaraaseynayeen ama waardeynayeen balcad iyo jawharna ilaalo noocaas iyo ayay u ahaayeen marka waddaday ku aadanaayeen waddadaas ayaa meesha laga waardeynayey meeshay joogeen saldhig weyn oo way ahayd gololey mar marka waxa udhexaysa han sheekh balcad magaalada weyn iyo gololey daawud oo isla balcad hoos tagta ayaa udhexaysa tuulada halkee bay qabteen marka ciidamadan isaga baxay deegaankaasi han sheekh jazaaka allahu khayran ciidamada gaalada oo maanta ka baxeen han sheikh xamar ayaa si toosa u aadeen waddadaas afguud u socotay mareen xamar ay aadeen waaba niman rartay oo meesha ka guuray wey xamar ay aadeen waddadaasay qabteen waa tahay oo saxaafaddu waxay la socotay inay ku yar hakadeen saaxiibadood balcad ku sugan halkaas way kasii dhaqaaqeenba waa kasii dhaqaaqeen waddadaas xamar ay aadeen ayagoo aada u baqaya rarashada habeen horeay bilaabeen xalay aada u rarteen ilaa maanta way wadeen ciidamo luga ayaa baxay oo hor socday gaadiidkan ayaga naftoodii qaraahiyo iyo waxyaabo fara badan la kulmayay cabse ay qabaan ayay u lugeeyeen cabse ay qabaan ayay u lugeeyeen oo aaggas u aadeen ciidamadaasi horay u baxay ee aada sheegtay in qaraxyo ay la kulmeen maxaad nooga sheegi kartaa wixii gaaray ciidamadaas gaalada ah oo ku lugeynayay waddada dheer oo xamar u socota oo ay marayaan saaxiibadoodii aaggaas qaraxyo fara badana lala egtay dhowr qaraxa gaaray waxyaabo badan dee tiro rasmi hadda aan sheegi karo intaasa ku dhimatay ama ku dhaawacantay aan dhihi karo hadda ma laha laakiin culeys fara badan ayaa qabtay meeshii qaraxa ku qabsadaaba muddo ay joogayeen marka dhaawacyo fara badan iyo bakti waa jiriyaan laakiin tiradooda rasmiga ma sheegi karo culeys fara badan ay la kulmeen xeradaas ciidanka burundi ay ka baxeen ma tageen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa tageen ciidamadeena way tageen oo gobolka jooga jeeskaa tegey ilaa haddana waa ku sugan yihiin markay tageen amnigeeda xaqiijiyeen kadiba dadkan muslimiinta shacabka loo fasahay oo aqabkii meesha yaalay rarasho ay ku bilaabeen annaga ku horumarnay waana tegnay waana joognaa dadkii deegaanka ayaa ku xoomay oo qaatay wixii agab ahaa oo burundigu ay ka tageen maxaa xog dheeraad oo aad ka haysaan xerada mararka qaar waxaa dhici karta meesha waa xero military waxyaabo dhibaato gaarsiin kara bulshada way jiri karaan marka ma iska warqabteen adinka iyo dadka dadweynaha jazaaka allahu khayran dadweynaha muslimiinta meesha tegey waa dadkii aan maamulaynay dhibkooda anaga ka hor tagnaa meelihii ay tegayaan meel anigu aan hubsanay aan ilaalinay oo anigu aan tagnay aan xaqiijinay amnigeeda unbaa galayaan oo iskama galayaan xalay bay soo diyaar garoobeen markay maqleen nimanka gaalada inay meesha ka raranayaan way sugayeen oo meesha in dee faa'iidooyin badana meelo kale kusoo arkeene marka dadka muslimiinta waa iska warhaynay meesha gelitaankeedina annaga kaga hormarnay ragga iyaguo kaga hormaray meesha marka la ilaaliyey la hubsaday la baaray aan ogaanay kadiba dadku u fasaxnay oo si amniga silmi ay ku galeen agabkii meesha yaallay iyo waxyaabihii kale meesha nimanka ka guureen xilligaas ay gurteen marka aan ka xaqiijinay amnigeeda kadib han sheekh haddaan intaa uga gudubno waa tii ceelbaraf uu ka dhacay weerarkii weynaa ee ay weli hadalhayntiisu taagan tahay iyo saameyntiisaba waa sidee xaaladda deegaanka ceelbaraf oo ay weliba ay tahay ee markii ugu horreysay oo si toosa warbaahintu ay kaaga wareysanayso waa sidee xaaladda deegaanka ceelbaraf xaaladda ceelbaraf aada u fiican tahay ee dadkii muslimiinta ahaa ceelbaraf deganaa nabad iyo barwaaqo iyo reenreen ay ku joogaan gaaladii meesha warkeedii waa ka dhammaaday alxamdulilah aadna waa u faraxsan yihiine culeyska allah subxaana watacaala ka dulqaaday xaaladeedana guud ahaan way degan tahay ceelbaraf walaayada joogta ciidamadeeda jooga dacwadiia ka socota maamulkia ka socda shaqadiia ka socota wanaagii iyo kheyrkii kus meesha ka socda marka magaalo anigu aan joogno w xaaladeedana waa degan tahay sharaa islaamka ayaa lagu maamulaya ceelbaraf isaan la soconno ceelbaraf ciidan badan ayaa lagu dilay burundays in ka badan boqol toddobaatan iyo saddex meydadkii waa ay ka carareen dabcan waa meel inkastoo duleedka ay deganaayeen u baahan nadaafad iyo wax badan marka meydadkii iyo qashinkii iyo waxyaabihii ay isticmaalayeen iyo arrimahaasi maxaa laga qabtay baktigii badnaa aadna u fara badnaa oo meesha lagu baabi'iyey gaaladii dadkii muslimiintii iyo maamulkii ayaa u kacay bakti wixii yaalay meesha yaalay meelo godod ah ayaa loo sameeyey meelahaasa lagu aasay sii nadaafadii meeshana waa la xaqiijiyey marka kuwaas waa la aasay baktigii meesha ay kaga tegeen nimanka gaalada ah bakti fara badan oo intaa hadda aad sheegayso ka badan ayaa meesha kaga tageen meesha hadda ay ugu baabaceen marka meesha waa la nadiifiyey dadkii muslimiintii si wada jir ee looga kacay iyago iyo maamulkooda meeshii way nadiifiyeen iyadoo la adeegsanayo dad iyo makiinado meelahaas lagu aasay meeshana waa la nadiifiyey nadaafadda magaalada waa la xaqiijiyey waa tahay dabcan waxaa tahay waaligii gobolka gobolkuna waa uu ballaaran yahay laakiin muddadii xiisadda iyo dagaalku uu socday adigu ma tagtay ceelbaraf ha ceelbaraf waa tegey waa joogay waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee meesha aad ku aragtay maxaad nala wadaagi kartaa waxaa idin wadaagi karaa igula yaab badnaa anigu aan arkay alaabtii mise agabkii badnaa meesha yaalay alaab fara badana ka mid ahayd firintajeer firintajeeradii meesha yaalay ka mida ayaa nin shacba la soo baxay waxaa ka soo dhacdhacay jeexa oo doonfaar ah oo doonfaar jeexiisa ka soo dhacdhacay marka doofaarka seebaad ku fahantay ma haragga ayuu ka fiiqnaa mise haraggiisii ayuu watay mise madaxiisii ayaaba meesha ku jiray madaxiisaan arkay xarga waa ka baxsanaa madaxiisaan arkay doonfaar soo soconaya mar kale mar badan baa arkay marka doonfaar uu ahaa doonfaar oo xarga ka baxsan madaxiisa ku yaala jeex ah ayaa firintijeerka ka soo dhacdhacay oo aan arkay oo anaga anaa arkay ma wuxuu u muuqday mid soomaaliya ay ka qabsadeen mise dibadda ayaa looga keenay waa loo keenay dibadda looga keenay meelahaas dee waddamadooda looga keenay filibkaas oo doonfaarka iyo waxyaabo badan kale oo aan meesha ku arkayba dibadda looga keenay oo qudaartaas qudaar ka mid tahay baxashan baydada ama ukunta ka mid tahay qudaar kale noocyadeeda kala duwan sida aanaboorada iyo waxyaabo badan oo meelaha dibadda looga keenay aan warkooda aan ka helay si guud ahaaneed ciidanka burundi ee shabeellaha dhexe waxay dareemayaan baqdin badan iyo in ciidamadiinnu ay kulaalayaan xeryaha sidaba hadda laga dareemi karayay xerada hansheekh ee ay ka baxeen daqiiqado kadib markii meesha ay ka baxeen sida dadkii aan wareysanay ay inoo sheegeen adigana aad inoo xaqiijisay xeradii waxaa galay ciidamada milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab meelaha qaar dabcan waxaa laga soo sheegayaa in ciidanka burundi ay aad u baqayaan oo dhaqdhaqaaqyo ay ka muujinayaan isha ma ku haysaan meelahaas sideese ula socotaan aada ula soconaa aadna waa ugu heelanahay mar walba isha ku haynaa dhaqdhaqaagoodii isha ku haynaa hadday dhaqaaqaan iyo hadday joogaan isha ku haynaa aadna waa u baqayaan guud ahaan meelihii ay ka joogaan walaayada ugu dambeyntii maxaad usoo jeedin lahayd dadka ku dhagaysanaya ee ku dhaqan gaar ahaan wilaayada shabeellaha dhexe guud ahaan muslimiinta waxaa u jeedinayaa inay ducadan ugu kaalmeeyaan muslimiinta meel kasta ay joogaan walaayaadka islaamka gaalada meesha joogtay ilaahay ayaa baabi'iyey wixii harsanna hal lug ay ku taagan yihiin ay ku joogaan wa khaasatan dadka muslimiinta oo walaayada shabeellada dhexe degan waxaa ugu baagaya ama usoo jeedinayaa inay diyaar garoobaan inay gaalada la dagaalamaan qolo kasta oo u dhow xero oo burundi inuu diyaargarowdo qabiil kasta inuu diyaargarowdo u dhow sidii ayaan hore elbaraf ka dhacday oo kale in la sameeyo dadkaas ammaan bay mudan yihiine marka insha allahu tacaala qolo weliba in la diyaargaroobo dadka muslimiinta guud ahaan diyaargarowgaasa ugu baaqayaa marka insha allahu tacaala nasrigaas laga faa'iidaysto dadka muslimiinta inay qoryaha ka qaataan ugu baaqaya guud ahaan kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed oo u waramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan